sharciga ku noqoshadiisa cutubka saddex iyo tobnaad hadduu dhexdiinna ka kaco nebi ama mid riyooyinku riyooda oo uu idintusa calaamad ama yaab oo calaamadda ama sayaabku hadduu rumoobo oo la arko wixii uu idinkula hadlay isagoo leh inankeena aynu ilaahyo kala raacne oo aynu iyaga u adeegne kuwaas oo aydaan aqoonin waa inaydan dhegaysan erayada nebigaas ama riyoolowgaas waayo rabbiga ilaahiinna ahu wuu idin tijaabinayaa inuu ogaado bal inaad rabbiga ilaahiinna ah ka jeceshihiin qalbigiinna oo dhan iyo naftiinna oo dhan iyo in kale waa inaad rabbiga ilaahiinna ah raacdaan oo ka cabsataan oo waa inaad amaradiisa xajisaan oo codkiisa addeecdaan waa inaad isaga u adeegtaan oo ku hadhaan oo nebigaas ama riyoolowgaas waa in la dilaa maxaa yeele wuxuu ku hadlay wax ku caasinimo ah rabbiga ilaahiinna ah oo idinka soo bixiya dalkii masar oo idinka soo furtay gurigii addoonsiga si uu idinkaga leexiyo jidkii rabbiga ilaahiinna uu idinku amray inaad ku socotaan oo sidaas waa inaad shar dhexdiinna uga saartaan oo haddii walaalkaa oo ah wiilkii hooyada ama wiilkaaga ama gabadhaada ama naagtaada laabta kaaga jiifta ama saaxiibkaaga sida naftaadu kula mid ahu uu si qarsoodi ah kugu sasabo oo uu kuu yidhaahdo inakeen aynu u adeegno ilaahyo kale kuwaasoo aadan aqoon adiga iyo awowyaashaa toona ee ah ilaahyada dadyowga hareerihiinna ku wareegsan ha ahaadeen kuwa kuu dhow ama kuwa kaa fog ee jooga dunida geesteeda iyo xataa tan iyo geeskeeda kale kaas waa inaadan la heshiin oo isaga ha dhegaysan hana u naxin hana u turin hana qarin isaga laakiinse kaa subaal waa inaad dishaa oo gacantaadu ha ahaato tan ugu horraysa oo isaga disha dabadeedna dadka oo dhammu ha u gacan qaadeen oo waa inaad dhagxisaa si uu u dhinto maxaa yeelay wuxuu damcay inuu kaa fogeeyo rabbiga ilaahaaga ah oo idinka soo bixiyay dalkii masar iyo gurigii addoonsiga oo reer banu israa'iil oo dhammu way maqli doonaan wayna cabsan doonaan oo mar dambe ma ay samayn doonaan shar la mid ah sida kan idinku dhex jira oo kale oo haddaad wax ka maqashaan mid ka mida magaalooyinka rabbiga ilaahiinna uu idin siinayo inaad degtaan iyadoo la leeyahay dad wax matalayaal ah baa dhexdiinna ka baxay oo waxay jiiteen dadkii magaaladooda degganaa iyagoo leh inakeena oo aynu u adeegno ilaahyo kale kuwaasoo aydan aqoon markaas waa inaad weyddiisaan oo baadhaan oo aad iyo aad u haybisaan oo bal eeg haddii taasu run tahay oo ay tahay wax hubaal ah in karaahiyada caynkaas ah dhexdiinna lagu sameeyey markaas dadka magaaladaas deggan hubaal waa inaad seefta kullaysaan oo dhammaanteed waa inaad wada baabbi'isaan oo kulli waxa magaaladaas ku jira iyo xoolaheedaba seef ku laaya oo alaabteeda dhaca oo dhanna waxaad ku soo ururisaan jidka dhexdiisa oo waa inaad rabbiga ilaahiinna ah dhammaan u gubtaan magaalada iyo alaabteeda oo dhanba oo weligeed waxay ahaan doontaa tuulmo oo mar dambe lama dhisi doono oo gacantiinna yaanay waxba kaga hadhin alaabta xaaraantaa in rabbigu ka soo noqda cadhadiisa kululayd oo uu siduu awowyaashiin ugu dhaartay idinku naxariisto oo idinku naxo oo idin tarmiyo markaad dhegaysataan rabbiga ilaahiinna ah codkiisa inaad xajisaan amaradiisa aan maanta idinku amrayo oo dhan oo aad samaysaan waxa ku quman rabbiga ilaahiinna ah hortiisa